Ololaha ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka oo lix iyo toban maalmood ah kaas oo sanad kasta laga xuso caalamka, ayaa munaasabad lagu daahfurayay waxaa lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Puntland iyo wasiirada ayaa ka qayb galay kulankan oo lagu daahfurayay ololahan oo maalmaha u socda, bulshada looga wacyigelin doono arrimaha ku saabsan tacadiyada ay la kulmaan dumarku iyo shuruucda iyo guud ahaan dhaqanka ee taageeraya tacadiyada haweenka. Maryan Axmed Cali oo ah Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Qoyska iyo Haweenka ee Puntland ayaa ugu horeyn goobta ka hadashay.
Ololahan waa mid looga dan leeyahay in kor loogu qaado wacyiga lana xoojiyo nooc kasta oo looga hortagaya tacadiyada sida fulinta shuruucda lagu ciqaab marinayo cidda geysata dembiyadaas iyo la xisaabtankoodaba. Waa qodob weyn oo ku jira barnaamijka UN-ta ay soo dejisay shuruucdii noo degsaneed in la xoojiyo waa mid golaha oo dhan u taalla dowladda Puntland madaxweynaheenna iyo madaxweyne ku-xigeenkeenna iyo golaheenna wasiirada oo runtii haddaan idin sheego wax walba oo dumarka iyo gabdhaha iyo ku saabsan carruurtaba runtii u taagan habeen iyo maalin ama golo shir golo ha ahaado ama si gooni gooniya aan u arag Dhanka kalena qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan daahfurka ah ayaa dhankooda aragtidooda ku biiriyay.
dhibaatooyinka dumarka iyo carruurta loo geysto kuma koobna physical kufsigu waa wax physical ah laakiin waxa ka xun emotionalka waxa ka xun psychologicalka qofka oo lagu dhaga hadlo qofka oo la yaso qofka oo hoos loo dhigo dhaawaca gudaha gaara boogaha uu sameeyo dhaawaca bannaanka isagaa ka xun sababtoo ah dhaawaca bannaanku wuu dhammayaa takhtar baa tegaysaa waa lagu dhayayaa laakiin markii niyad ahaan qofka loo dilo dhaawacaasi mid ka maya maaha arrimaha tacadiga oo halkan lagu xusay iyo kufsiga iyo waxyaabaha runtii idinku aad nooga khibrad badantihiin maadaama aad shaqadan aad idinku gacanta ku haysaan ee run ahaantii waxna waxay noqonayaan dembi oo criminal buu noqonayaa qofka geysta waxna waxay noqonayaan maxaa la oran jiray iska waxyaaba dhaqan ahaan xun oo u baahan bulshada in laga wacyigeliyo hal mid baan rabaa maanta inaan idiin sheego gabadha soomaaliyeed ama gabdhaha adduunka ku noolba goormay ku bilaabataa dhibaatadu waa from day ee adduunkan dhimaato oo markii uu mulisadii hooyadii ka soo qabatay ayay mashaxaaradda markuu wiil yahay markay gabar tahana hoos u hadashoo dhahda iyadii baa isdhashay ugu dambeyntiina elyaas cusmaan lugatoor madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa munaasabadda soo xiray isaga oo bogaadiyey howshan ku aadan ololaha ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka waxyaabaha hadda u baahan in dowlad ahaan iyo siyaasad ahaanba wasaaradda ay khusaysaa si rasmiya looga shaqeeyo lana ilaaliyo tacadigu shuruuc baynu u leenahay dowladdeennu shaqo badan bay muddaday jirtay laga soo qabtay sharciga islaamka iyo dhaqankeennuna meel adag buu ka taagan yahay tacadigu isagaa kala duwan dowladda puntland waxaa ka go-an la dagaalanka tacadiga shuruuc adadag oo ilaalisa iyo hay-ado u xilsaaran iyo wasaarado haya siyaasado iyo shaqooyin ay xirfad u leeyihiin baa jooga sanad kasta ayaa xilligan oo kale waxaa caalamka laga sameeyaa olole ballaaran oo bulshada looga wacyigelinayo tacadiyada ka dhanka ah haweenka si sare loogu qaado fahamka bulshada ee joojinta tacadiyada ay la kulmaan haweenku